إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin maleeshiyaad ay samaysatay dowladda kenya ay ku lahaayeen deegaano dhaca xuduud beenaad ka kala qaybiya soomaaliya iyo kenya askari ka tirsan maamulka jubbaland oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bixiyey waraysi uu kaga hadlay qaabka loo soo qabtay iyo arrimo kale dekeda magaalada muqdisho ayaa qarka u saaran inay xidhanto kadib markii lacaga xad dhaafa lagu soo rogay ganacsatada mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sheegay inuu xaflad aroos ku qabsanayay hotelka s y l habeenkii uu ka dhacay weerarka isagoo ciidamada dowladda federaalka ku eedeeyey inay dahab ka dhaceen kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalo lagu soo bandhigayo tacliiqa khudbada jimcaha oo looga hadlay weerarkii s y l warka waxaad sidoo kale ku maqli doontaan xalqada shanaad taxanee aan ugu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ay dhisatay dowladda kenya kuwaas oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka kamboni waxaana ciidamada xala halkaa lagu weeraray soo gaaray khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka ay dhisatay dowladda kenya ayaa halkaa lagu dilay waxaana sidoo kale lagu dhaawacay lix kale askari ka tirsan maamulka jubbaland oo ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey qaabka loo soo qabtay iyo arrimo kale muxsin xasan ayaa ka waramaya ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal gaar ah oo ay ka sameeyeen jubbooyinka waxa ay ku soo qabteen askari ka tirsanaa maamulka jubbaland gaar ahaan askarta ku sugan isbaarooyinka islamarkaana baada bulshada muslimka ah iyo gaadiidka safarka ah askarigan ayaa waxa uu si gaar ah ugu sugnaa deegaan hoos taga degmada dhoobley halkaas oo ay ciidamada mujaahidiinta gacanta kaga soo dhigeen asaga iyo qorigii uu ku hubaysnaa waa kan askariga gacanta lagu soo dhigay asagoo ka warbixinaya magaciisa waxa uu qaban jiray iyo sida uu ku soo galay gacanta guureeyayaasha mujaahidiinta cabdicasiis kasaay bare tuulabar waa kan joogay ninkan tuulabar waa igu imaaday wuxuu dhahay baashaan ila qaad canshuurtan iyo lacagtan iyo qaad waan u qaaday jawraati buu isiinay oo ilaahay ogahay lacagta qaybta lacagta u qaaday afar bilood afar biloodaan la shaqaynay wuu tegay ani wa ani waxaan qaada jiray waan u qori jiray lacagta aan u qori jiray asagana wuu qaadan jiray waxba qori jiray asaga ayaan u qori jiray haa gabdhaha qaad afar bilood buu joogay lacagtii gaarigood ay wuu tagay maxbuuskan ku jira gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shaaciyey inta uu la shaqaynayay maamulka jubbaland iyo lacagtii uu ka qaadanayay asagoo ugu dambeyntiina fariin u diray ciidamadii dhigiisa ahaa ee lagala soo dhaqaaqay dhexdooda weliba iyadoo ay dharaar cad tahay nin kaloo nuux dhahaa imaaday lix bilood uu shaqaynaya lix bilood baan la shaqaynaya daanta waa xaaraan mar shan kun isiinay mar lix kun isiinay mar toban kun isiinay mar shan kun isiinay mar lix kun isiinay asagaa marka dambe wuxuu cunay boqol iyo sagaashan kun okay lacag dawladda waa la siiyey mid weriyo lahaa yar yar oo anaga noo yar oo socdaan haddana la keenay kii wuxuu waday laba bilood roobka maaday adii saddex bilood roobkii laba bilood hal bilan si fiican u shaqaynay isagiina shaqadu waa weli waay waxaa loo jeeday wiilka la dhahaa darma arke oo hadda ciidamada jubbaland annagu intaa waa la wada shaqada marka saddex bilood shaqada aan la wada laba bilood roob ee hal bilan si fiican ula shaqaynay waa socon waayse roobkii markii roobku dad ee furantayna oo dagaal wiilka dagaal buu la imaaday gudoomiyihii iyo kuwa meesha imaadan waxbadan ku riday shaqadii waa laga tagay mid waxaa loo jeeday la dhahaa darma arke bishaar qabow oo bishaar qabow u dhalo jubbaland ka tirsan bishaan hadda tiyaada dhamaatay iyo tiriyo toddoba tobanmiya maanta iyo tobanmiya u shaqaynayaa wixiisi alaabtiisa waa wataa kan ilma adeerku hadda aan kasoo tagnay aan leeyahay inuu iskaga tagataa ininka iskaga baxo uma iskaga carar dhibka yaalla inuu meel macnaha murti muurti u yahay taa guriga taa imaan kara leeyahay dadnool dadnool lagu siisay haddii haddii waa goni haddii siisay waxuu leeyahay inuu iskaga tagaba si kastaba ha ahaatee ciidanka calaanka ah ee ay carbisatay dowladda federaalka ayaa ka cabanaya xaalado kala duwan oo kala daran isagoona wajahaya dagaal ooga imaanaya dhanka mujaahidiinta iyo dayacaad iyo daryeel la-aan oo ay ugu deeqday dowladdiisa dekeda magaalada muqdisho ayaa qarka u saaran inay xiranto kadib markii lacaga xaddhaafa lagu soo rogay ganacsatada warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder masuq maasuqa iyo laaluushka waa waxay caadiya dhaqan ka dhigteen wasaaradaha kala duwan ee maamulka dowladda federaalka waxaana mar walba soo yeerta cabashada dadka ku dhaqan magaalada muqdisho ee iskugu jira ganacsatada maruqmaalatada iyo qaybo badan oo ka mid ah bulshada dekeda magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxay ku dhowdaa in albaabada laiskugu dhufto kadib cabashooyin ay ganacsatada dekeda wax kala soo degta u jeediyeen dowladda federaalka iyagoo ku eedeynaya inay kusoo dhogtay lacago aan sharci ahayn ganacsatadani ayaa waxay dowladda federaalka ku tilmaameen in iyagoo bixinaya lacagaha xoogga looga qaaday canshuurta lagu sheegay haddana lagu soo rogay lacago kale oo baad ah waxaana ay ka dhawaajiyeen shirkadda alberig loo adeegsado si looga qaado lacagahani iyagoo warbaahinta hortooda fariin uga diray madaxda dowladda federaalka dekadda waxay isku beddeshay fawdo shakhsiyaad oo aanan sharci ahayn ayaa afar iyo labaatanka saac carqaladayn iyo culayso ku haya waxaa soo labeeyo da alberig la yidhaahdo oo ganacsatada serfis ka qaadato oo ay heshiis ku galeen inay kutenderkooda ay ku shaqayso afar iyo labaatanka saac nin allaala ninkii dekedda dan ka leh ayaduu soo marayaa wuxuu leeyahay ganacsatada kutendaradeeda rikaatay waxaadna ku rikaataysaa lacagta nuucaas ayagoo aanan bixinin inaadan shaqo u qabanin ganacsatada gobolka banaadir khaasatan inta kala soo degta dekedda magaalada muqdisho badeecada waxaa haysta xayiraad hantidooda lagu xayiray dekedda magaalada muqdisho maalintii labaad badeecadooda waa xayiran tahay waxay u xayiran tahay nimanka turkida oo geed baski inay u jaraan diiday waxay u xayiran tahay konteenarka inay kalmarkii u saaraan way diideen waxay leeyihiin konteenar kale oo meel yaalla oo loo bixiyey iskaan ha la soo siiya lacag markii lacag la soo siiyana waan sii daynaynaa badeecada waxay qasbayaan ganacsatadii waxay ku qasbayaan gardarro annagoo ka kooban ganacsatada gobolka banaadir waxaan halkan u taagannahay cabasho aan ka qabno dekedda magaalada muqdisho cabashadaas oo ah inaan maanta la kulannay maareeyihii dekedda oo aan u sheegnay cabashada waxa aan ka cabanayno oo ah lacago dheeraad ah oo dekedda lagu soo rogay oo aan dadka ganacsatada aho aysan qaadi karin culayskaas ayaan kala shirnay kadib markii aan la kulannana wuxuu noo sheegay inuusan wax uu ka gala aysan jirin hawshaas ayadaana inaanan kala hadlin dowladda federaalka ayaa waxay dhibaatooyin ku haysaa dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho iyagoo siyaabooyin kala duwan u dhibaateynaya hadday ahaan laydin dhulkooda ay xoogaga qaataan ama ay ku soo rogaan canshuur baadda ah mid ka mid a mas-uuliyiinta dowladda federaalka ayaa sheegay inuu xaflad aroos ku dhiganayay hotelka s y l habeenkii oo weerarku ka dhacay isagoo sheegay in ciidamada dowladda federaalka oo ay ka dhaceen dahab oo isagu lahaa waxaa ka warramaya cabdifataax faarax ka gadaal weerarkii hotel iswaa'il lagu soo afmeeray xubnihii ka midka ah dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa oo noqday wax la dila kuwa dhaawacmay iyo wax iyagoo dheg la qabta lahayn isaga baxsada hotelka ayaa waxaa haddeer soo baxaya mas-uuliyiin ka badbaada weerarka oo ka cabanaya askarta dowladda federaalka ee gaaray hotelka markii weerarku soo idlaaday cusmaan sheekh nuur rooble oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda federaalka ahna kuwa sharciga u dejiya dowladda federaalka ayaa aroos ku ahaa hotel iswaa'il xilliga uu weerarku dhacayay waxauna ciidamada dowladda federaalka ay ku eedeynayaan dhac ay u geysteen mas-uulkan arooska ku ahaa hotel iswail oo mujaahidiinta shabaab weerar abaabulan ku qaadeen ayaa sheegay in hotelka uu aroos ku galay uu kala kulmo weerar qaraxyo ku bilowday oo ay soo qaadeen rag ka tirsan shabaab kuwaasi oo u suura gashay inay la wareegaan gebi ahaanba hotelka waxauna sheegay inay daaqada ka boodeen iyagoo kabiyo dharla waxaana mar kale iyagoo firxanaya dhacay qaraxii labaad
waxaan ka mid ahaa dadkii deganaa hoteelkii s y l oo hamiinkii dhaweyd shabaab ku soo weerareen haddaan ka faalleeyo waxaan ahayn aroos ku aroosay hoteelka oo deganaa markii ay dhacday waxaana soo weeraray abaaraha hamiinkii maray ahayd adugu afar saac meelahaas agagaaraheeda ee taraawiixda xilliga laga soo baxo ah ayaa hoteelkii lasoo weeraray oo waxaa lagu soo weeraray qarax qolkii baan ku xanibnayn waan ku jirna annagu een, kabacdi qadar daqiiqada kabacdiis ah adigu darishadaan ka boodnay waxaan in- adigu bannaanka gudaha gudahaan ka baxnay laamiga shishe dhinaciisaan tagnay qaraxii labaadaa dhacay haddana waan sii cararnay cagacadaan iyo aan ku cararnay iyo qaawnaan iyo annagoo dharla ayaan halkaa ku cararnay cusmaan sheekh nuur rooble oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka cabanayaa ciidamada amniga u ahaa ee laga rabay inay mas-uuliyiinta hantidooda iyo naftooda badbaadiyaan isagoona ciidamada dowladda federaalka ku eedeeyey in hanti u badan dahab ay ka bililiqaysteen oo ay ka dhaceen dahab gaaraya shan kun oo dollar iyo qalab elektaroonig ah hoteelkii markaan gudihiisii galnay qolka yagiyo waxaan tagnay la jabshay albaabka oo bumbooyin iyo wax lagu meesha lagu qarxiyey wax alla waxa boorsooyinkii iyo dharka yagiina la baartay waxaana laka baartay dahab ilaa iyo shan kun oo doolar ku dhawaaday waxaana laka qaatay qalab electronic ah adigu intii anfaca lahayd alaabtayda waa la qaatay hantidu waxay ahayd dahab waxay ahayd een, electronics wires waxay ahaayeen mashiinno oo qalabka wax lagu akhriyo ah qalabka lagu xirta ah qalab adigu qalab badanoo saas isku ah ayay ahaayeen hadda waxa aan la daga la hadlayno oo hadalkayaga uu ku egyahay waxaa weeye ciidankii dowladda noocay rabaan ha ahaadeen ayaa dahabka yagii qaatay qalabka yagii qaatay dadaa kerarkoodii bangiga la qaatay dadaa dahabyo kale laga qaatay mas-uulkan ayaa sheegay in ciidamada dowladda federaalka marka uu weerar dhaco ay baartaan goobaha ay ka cararaan dadka naftooda la baxsanaya iyo dadka ku dhinta weerarada sidaana ay hantidooda ku bililiqaystaan wuxuuna sheegay inay jiraan dad badan oo la baartay runtii markaan dad ka waraysanay dadkii dhibaatadu gaartay markay sheekeeyeen hadalladu waxay u xoogan yihiin shabaabnama baarteen ee ciidamada amnigaana baartay waxaanu weligooday dhacayeen weligeeda inta hoteelada la qarxiyo na laku baarinay inta qofoodoo hal mar keliya soo wada boodoo yidhi annagaa laygu baartay anaa layeela tiri mataqaanaa way bannaayeen annagu markaan hadda xogta shabaab iyo xogta dagaal aan ka hadlaynana waxaan ognahay shabaab waktina uma hayaan inay wax baartaan kuna eedeymayno hadda waana baarteen shabaab waxaan ku eedeynaynaa waana dilayaan waayo si kastaba askarta dowladda federaalka ayaa waxaa caadowa marka uu weerar dhaco waxay isku bahaystaan inay bililiqaystaan xarumaha la kulma weerarada weerarkii israel ayaana ahaa weerar aada u xoogan oo weli dhagaha mas-uuliyiinta dowladda federaalka ka guuxaya iyagoona wadnaha farta ku haya inay la kulmaan weeraro kale oo kasii xoogan marba haddii la galay meel madaxtooyada kaabiga ku haysa kanaalka wararka alkataib ayaa baahiyey muuqaalo lagu soo bandhigayo tacliiqa khudbada jimcaha oo looga hadlay weerarkii s y l maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
mu-asasada warbaahineedii alkataib gaar ahaan qaybta al akhbaariya ayaa baahisay laba muuqaal oo lagu soo gudbiyey tacliiqa khudbadihii jimcihii lasoo dhaafay laga jeediyey masaajida ku yaala wilaayaadka islaamiga ah taas oo diiradda lagu saarayay weerarkii fajaca iyo dhakafaarka ku reebay laamaha kala duwan ee dowladda federaalka kaasoo dagaalyahano naftaturyaal ah oo ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen hotel s y l ee magaalada muqdisho muuqaalka koowaad waxaa kasoo muuqanaya sheekh balli oo ka mid ah culimada diinta islaamka oo boqolaal dad ah salaadii jimcaha kadib kula hadlay masjidka towxiid ee ku yaala degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe sheekh balli ayaa marka hore soo sardiyey oo ka warbixiyey duulaanadii muslimiinta iyo gaalada dhexmaray kuwaas oo gaalada lagu jebiyey muslimiintana guul ay ka gaareen cadowgooda waxaa ugu horreeya aad garanaysaan khaswatulbeder ayaa ugu horreeyey ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kala saaray xaqi iyo baadilkii rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku yidhi walaqad nasarakum allahu bibadrin wa antum adillah faataquu llaha lacalakum tashkuruun waxay lahaayeen isqaadqaadkoodii iyo kibirkoodii iyo qadrasadoodii allah subxaanahu wa tacaala xaajo iyo dan buu ka lahaa ayaguna dan kaley ka lahaayeen waxaa ilaahay qadaray in madaxyaweyntoodii halkaa la dhigo lagu baabi'iyo toddobaatan halkaa la dhigo toddobaatanna la qafaasho allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan xaqii iftiimiyey maalintaas siday u jabeen ilaa yowmina haadana way u jabayaan walaalayaal kala go' ma leh waxaa ku xigay macnaa fatxu maka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu muslimiinta u furay innaa fataxnaa laka fatxan mubiina ilaahay subxaanahu wa tacaala furashadaas waxay gaartay inay macnaha kibirkoodii iyo kadabadogoodii iyo nebiga ay meesha ka saareen oo ay beledkiisii ka cayriyeen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ugu keenay ayagiina gacanta lagu qabtay oo ay yidhaahdeen maxaad naga samaynaysaa maxaanu waxaa weeyaan macnaa xaaladayadu maanta aday ku hoos taallaa nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam naxariistiisa iyo shafaqadiisa waxa uu ku yidhi idhabuu fa antum tulaqaa iska dhaqaaqa waxa weeye socda waxna laydima hayso waxay dhacday waa bil ramadaan beder waxay dhacday waa bil ramadaan waxa weeye cumar waxa weeye sanadkii saddex iyo tobnaad faris waxay ku dhigeen boqol kun ayaa dhulka la dhigay waxay dhacday waa bil ramadaan walaalayaal waad garanaysaan caynu jaaluud waxay dhacday waa bil ramadaan nimankii macnaha maqooliyiinta ahaa ama tataarka hadda sida loo yaqaano ciraaq soo baabi'iyey muslimiinta kadeeday makaatibtii caalamka badda ku daray kumanaan iyo kumanaan laayay kumanaanna kufsaday sayfuddiin alqudus ayaa ilaahay ku soo saaray ayagana waa la saxaqiyey maalin ramadaan bay dhacday waxaa dhacday balaatu shuhadaa ee faransa waxa weeye cabdiraxmaan alkhaafiqi ayaa macnaha ayaduna macnaha hogaamiye ka ahaa waxay ka dhacday faransiiska dhexdiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala baa baabi'iyey isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekha xusay inay sii socon doonaan weerarada la midka ah ee hotel s w l s w l way soconaysaa kun s w l baa imaanaya ilaa qiyaami saaca haddaan anagu meesha ka tagno rag kalaa dogobya sii saaraya oo shidahaya geedkii la gooyaba mid baa soo gadaal bixin ninkii tagaba shahaadida maa imaan guul kalaa imaan nasri kalaa imaan inteennu haddaan dhammaano kuwo kalaa imaanaya walaalayaal aan u ducayno walaalaheen s w l ku jira aan u ducayno allaahuma ansurhum sidoo kale kanaalka ayaa baahiyey muuqaal kale oo isna ku saabsan tacliiqa khudbada oo ka dhacday masjidka jaamac ee ku yaala degmada tiyeeglow ee gobolka bakool kaasoo ay soo xaadireen bulsho badan mid ka mid ah culimmada ayaa si diiran u soo dhoweeyey oo bogaadiyey weerarkii najaxay ee lagu qaaday hotel s w l ee magaalada caasimada ah ee muqdisho mayba munaasabo qaalin ina hageeto insha allahu tacaala bishaaro weyn oo oo ilaahay subxaanah wa tacaala xalay xilligii afartii sac taqriiban ilaa xalay oo dhan ilaa hadda khudbadanu hagalaani ilaahay nimankan iyo mujaahidiinta rakumad ah meelihii maraakiista kufaarta haayeen magaalada muqdisho oo sharti saldhigi hayti maska madigi yaali ini maaragtay la burburiyey munaasabadaasaa maynigata walaalayaal haddii unaana muslimiinta iniguna maana kuma hadnaqno ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka shukriino awalan uma mujaahidiinta si guud ahaan qorshaha gaalada oo weerarka ah diin iyo adduuny walba aan reeban ini maarmayla ku horseeda iyo holiyo qubadan iyo weliba maaragtay hadallada degnaanta ka jarto oo warbixinta macluumaadka gobolka iyo roogaansiya xaalka iyo ha ku warbiyaayeen nimanka sidaas dhiijo iyo naftiyo um huran mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar koowaad iyo mar tobnaad ba unoo macno aan tariyaan inuuna ilaahay subxaanahu wa tacaala aan barino in ilaahay maaragtay camaliyadiyo ilaahay ku aqbalo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhiijoona barakani barakeeyo naftiyo iyo waktishoona insha allahu tacaala eeyo biyan yoona ilaahay subxaanahu wa tacaala shahaadadii haddii shahiidaan ilaahay ku aqbalo saas daraaddiya walaalayaal dadka mu'miniinta ah ilaahay maybaan ka tilmaamay min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahadullaaha calayh wa minhum man qadaa naxbah wa minhum man yantadir wamaa badaluu tabdiila habeennimo jimcaha afarta bisha barakaysan ee ramadaan kun afar boqol shan iyo afartanka hijiriyada waafaqsan afariyo tobanka maarso laba kun afariyo labaatanka dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ayaa weerar aan la dhayalsan karin oo si harsaraha loo soo agaasimay ku qaaday hotel si weyn loo ilaaliyo oo lagu magacaabo s w l kaasoo kaabiga ku haya ama tallaabooyin yar u jira qasriga villa soomaaliya oo halka uu degan yahay xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka mas-uuliyiintii ku sugnaa hotelka oo iyagoo warmoog ah ka dulshanqartay dhammacda kala duwan ee rasaasta ayaa durbadii bacagaha wax ka dayay waxayna iska soo tuureen qaarkood fooqa sare hotelka intii soo hartayna waxay naftu biday inay isku maqiiqaan iyagoo isbuursanaya albaabada kala duwan ee hotelka iyo gidaarada lagu geedaamay hotelka halkaasoo khasaare adag ka soo gaaray dowladda federaalka
markaana waxaad ku soo dhowaataan xalqada shanaad taxane aan ugu magac darnay rabadaan bishii futuuxaadka waxaana soo jeedinaya maxamed cali aadan
علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka taasoo aan kusoo gudbinayno macaarig waaweyn iyo futuuxaad ay muslimiintu soo hooyeen bisha barakaysan ee ramadaan
يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن xalqada shanaad ee taxanahan waxaan kusoo gudbinaynaa macrakadii caynu-jaaluud oo ahayd tii lagu soo afjaray xadgudubkii tataarka ay ka wadeen caalamka islaamka qarnigii toddobaad ee hijiriyada waxa uu caalamka islaamka martigeliyey xamlaha meji ah oo aanay jirin wax ay kala reebayso taasoo ay soo qaadeen kooxihii maqooliyiinta ee tataarka kuwaasoo isku ballaariyey caalamka islaamka waxay muddo kooban kula wareegeen daartii khilaafada cabbaasiyiinta ee baqhdaad halkaasoo ay ku dileen malaayiin ruux oo muslimiin ah oo uu ka mid ahaa khaliifkii cabbaasiga ahaa markii ay ka soo gudbeen ciraaq waxay u soo tallaabeen dhanka shaam halkaasoo ay ka geysteen wax la mid ah wixii ciraaq iyo khuraasaan ay ka soo sameeyeen arrinta murugada leh waxa ay tahay in la waayey dad ka hortaga tataarka heer dadku gaareen in magacooda oo keliya markii ay maqlaan ay ka argagaxaan ishaacad badan oo la xiriira awoodda tataarka ayaana la isla dhex qaaday kuwaasoo ay ka mid ahayd in haweenayda tataarka ah ay dili karto intaasoo rag oo muslimiin ah waxay soo gurguurtaanba waxay tataarku maalinkii dambe u soo tallaabeen dhanka falastiin iyagoo ku soo siqay dalka masar oo ay xilligaasi ka jirtay dowladdii islaamiga ee mamaaliigta hoggaankeeduna waxaa xilligaasi hayay hogaamiye umadeed oo lagu magacaabo sayfuddiin qudus raximahullah hoolaaka oo xilligaasi ahaa madaxii tataarka ayaa fariin goodis iyo hanjabaad ah u soo diray xaakimkii masar ee sayfuddiin qudus isagoo ku amraya inuu soo wareejiyo hoggaanka dalka haddii kalena ay ku dhici doonaan waxaan horay loo arag badi wasiiradii mamaaligta ee ka talinayay masar waxa ay soo jeediyeen in laaluush la siiyo tataarka heshiis nabadeedna lala gaaro laakiin sayfuddiin qudus ayaa qaatay mowqif sharaf badan oo ay taariikhdu ku waarisay baal dahab ah waxa uu qaatay go'aan ah dagaal guul ama geeri ah wuxuuna si uu tataarka u dareensiiyo go'aankiisa inuusan ahayn mid labalabeen aqbala ku ijtihaaday dilka fariinsadayaashii holaako ee masar yimid kuwaas oo uu madaxyadooda ka laalaadiyey albaabada laga soo galo magaalada alqaahira tallaabadan iyo kuwo kale oo ay ka mid ahayd kaalintii culimmada rabbaaniyiinta ay qaateen waxa ay keenteen in muslimiinta masar dhiiradaan jihaadkana isku booriyaan waxaana sayfuddiin qudus qaatay go'aan ah inaanu tataarka sugin inta ay soo duulayaan balse uu kaga hortago falastiin oo ay xilligaasi ku sugnaayeen waxaa mandiqad lagu magacaabo caynujaaluud isaga hor yimid labadii ciidan oo kale ah ciidan kibran oo awood isbiday iyo ciidan taag daran balse ku tiirsan allah subxaanahu wa tacaala una dagaalamaya qadiyad cadaalad ah oo ah in islaamka iyo muslimiinta la difaaco halkaasi ayaa waxaa ka dhacay dagaal aan waxba la iskula reeban qudus ayaa ku dhawaaqay waa islaamaah isagoo wejigiisa ciideeyey tawaaduc darteed sujuudna la dhacay allana weydiistay inuu maanta guushiisa siiyo halkaas waxa ay guusha ku raacday ciidamada muslimiinta ee uu hogaaminayey sayfuddiin qudus maqooliyiintii tataarka ayaana markii ugu horreysay ku horjabay kolonyooyinkii iimaanka hogaamiyihii tataarka ee holaako ayaana lagu soo qabtay macrakada markii dambena dhegta ayaa dhiigga loo daray macrakada caynujaaluut oo dhacday bishii ramadaan sanadkii ii hijiriyada waxa ay sabab u noqotay in la hakiyo halkaasna lagu joojiyo isfidintii ballaarneed ee ay tataarku wadeen gaar ahaanna jihada galbeed taasoo ku sigtay inay baabi'iso guud ahaan muslimiinta maadaama haddii ay masar ka soo gudbaan ay u jihaysan lahaayeen dhulka xarameynka
سعادتنا كي ندخل باب الريان ونواسي الفقراء بمال وطعام يكفي الجوعان علمني رمضان دروسا قبسا intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa qaybta shanaad ee taxanaha taqaariirta aan ugu magac darnay ramadaan bishii futuuxaadka intaan ku kulmayna xalqada soo socota waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الكفان يسعدنا فطر وصيام إذ أعلن للفطر أذان علمني رمضان دروسا قبسا من نور الإيمان الصوم يعلمنا التقوى والعمل لوجه الرحمن والعمل لوجه الرحمن
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa